iyadoo dee bibiyanaamik iyo qof weliba wixii awawooda lagu jiro xoolihiina iska wiiqmayaan oo iska sii baaba'ayaan ayaa waxaa yimid qoladan hadda aan kuu sheegayo ee xoolaha jiran baan daweynaynaa iyagiina wax guula kama aanaan helinoo wixii wax alla sun u soo saaray xoolihii bay noqdeen dadku kuma wada ma wada isticmaalin oo dad badan baan isticmaalin ee iska daayey dadna way is isticmaaleen aan badnayn dadkii xoolahoodii ku durdurtay adigu daawooyinkaa badbadnaayo qaarba waxbuu kala kulmay daawooyinkii ay wax ku wada daweynayeen dadkii ku wada durtay waxbaa gaaray xoolihiiyo waa way saabsadeen waa garta markaa qoladan aa sheegaysid wasaaradda xanaanada xoolaha miya wasaaradda xanaanada xoolaha unbay ka socdeen ha waaya marka ariga ay durayeen ma cudurro ama xanuuno jira aawadeed oo abaartu ay sababtay baa ariga laga daweynayay haa oo arigu wuu iska jirjiraayo wax dadku ay jareeco iyo yidhaahdaan calaamadeed baa nooga muuqatay
waayahay inkastoo aan ognahay inay abaar jirto ariguna uusan lahayn tamar awood ma u lahaa marka in arigaasi dawadaasi uu qaato kollay gaajo waa jirtay waa jirtay gaajo xanuunna waa jiray awooddu marka sidaa darteed ma badna kaan anigu markii watay ari xoog loo ari fiicanaba u badnaa haba iska gaajaysnaadee laakiin daawooyinku hadeed kuwaana tigooda iyo waxay kale yihiin anigu ma aqoonin nimankii xanaanada xoolaha ahaa baa ku duray oo yidhi nintaasaan ku daweynaynaa
waayahay marka ma waxay sababsadeen dawadaasi mise sidooda kale oo abaarta iyo jilicsanaanta ay jilicsan yihiin maya may ma jilicsanaan ma sababsanin maba jilicsanayn ba arigu ari iska fiican oo ordaya buu ahaa iyo qaar buurbuuran ku jiro
waa gartay qaarkii buurbuuraadaaba ugu hormarayba dhimashadii adiga tira inteleg baa buuna eegaami waaya adiga tira inteleg baa kaa dhimatay anigu boqol iyo soddon baan baan duray oo malakan waxaan ag taagnahay lix iyo to- shan iyo toban neef camal baan ag taagnahay shan iyo tobankooda waa sakaraad
inti inti markii aan meeshaan soo istaajiyey barhadii waxay ahaayeen toddoba iyo toban laba markaan soo saa ugu soo dareeriyey bay da- bay baktiday xalay waxaa baktiyey sagaal habeen hore waxaa baktiyey toddobaatan in ka badan iyo shalay
waa gartay marka tirada intaa la eg keligaa baa lahaa mise dad ehelada iyo qaraabada oo kale baa isugu kin jiray ariga aniga baa lahaa arigaasi adigu laba reer buu u xaraysnaa isagoo kala yaroo adigu aan isleekayn laakiin adigu arigii reer cabdisamadun baa lagu sheegaa markii la magacaabayo
waa gartay marka hadda maxaad samayseen oo tallaabo aada qaadeen maadaama arrintaasi ay dhacday qadar allana ay iska tahay xanuunkana uu yimaado ama cudurrada xooluhu ay ku dhacaan wasaaraddana ay arrintan iyadu ay uga dan lahayd in xoolihii la daweeyo maxaa marka hadda tallaabaa maxaa samaynaysaan
waxaan samaynaynaa ma garanayno wax ilaahay keenay weeye kolley waxa weeye annaga cadow naguma soo duulin niman uun soomaaliyeed oo inay xoolaha daweeyaan rabay baa noo yimid ama daawadaa si khaldan loo isticmaalay ama daawadaa sun ahayd oo maaragtay ee wax kala ahayd hadda ka hor waxaan aragnay caagadaha helida xayaada iyo la yidhaahdo oo sun sun lagu soo shubay oo markii la furay sun noqday laba sano iyo ka hor marka wax saas oo kale ah inay ahayd xataa waa dhici kartaa in isticmaalkeedii xumaaday oo habkii loo isticmaali lahaa aan loo isticmaalin way dhici kartaa kollay sababta iyada unbaa lahayd
waa gartay marka ugu dambeyntii hadda maadaama aad sheegtay in arigii tiradaa yar ee intaa leeg ay kaaga hartay ka kama harin hadda intaani way hartay waxa weeye xanuunkii kii hore u bakbaktiyayey habkii kii hore u bakbaktiyay oo shalay iyo baraad keliya u baktiyey iyo xalay bay hadda ku sugan yihiin macnaha waxa weeye hal neefoo daaqa iyo hal neefoo soconaya midna male way isgarab yaaliin maadaama adiga aad sheegtay tirada intaa lag inay kaa baxday ma jiraan marka dad kale oo iyagu kula mid ah oo deegaanka ku sugan oo xoolaha intaa leeg iyaguna ay ka baxeen ma jiraan maya ma jiraan xoolaha intaa leeg dad ay ka baxeen laakiin xoolo badan dad ay ka baxeen oo aniga igu dhow dhow oo qaar ba in ka yaryahay qaar ba in kasii yaryahay qaar ba in kasii yaryahay baa jira
waa gartay waa kaa anigu qofkii ugu khatarsanaayo sidii wax masiibo camal ah arigiisii aa hal mara dhintay baan ahaa waxaan fariinan soo jeedinayaa ummadda tabaalaysan ha loo gurmado xoolahana waa lafdhabarkii iyo waxa lagu durayo iyo waxa lagu samaynayo ha laga taxadaro oo si taxadar leh ha loola yimaado annagu hadda waxaani waxay ahaayeen garan mayno haddii aanu xaqiiqada ognahay go-aan baan gaari lahayn waxaani hadda waxay ahaayeen garan mayno marka kollay waxaan dhihi lahaa xoolaha abaaraysan iyo dadka abaaraysanna ha loo gurmado xoolahana wixii nool taxadar dheeraad ah iyo fayadhowr dheeraad ah ha loo sameeyo